إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo khasaare dhaliyey oo ka kala dhacay gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo baay askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah xukun dil ah oo lagu fuliyey shan nin oo jawaasiis ahaa ayaa ka dhacay fagaara ku yaala degmada salagle ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa haweenay dil u geysatay ninkeeda oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka meydka wariya ka tirsanaa warbaahinta dowladda federaalka ayaa laga helay xeebta jasiiro iyadoo sidoo kale xeebta berbere uu ku dhintay wiil kale oo dhallinyaro ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku lahaayeen duleedka buulaburde ee walaayada islaamiga ah ee hiiraan hadal hayn badan ayaa ka dhalatay waraysigii muuqaalka ahaa ee ay baahisay warbaahinta islaamiga alfurqaan kaas oo lala yeeshay abwaannigeeye cali khaliif dood ayaa ka dhalatay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo bastoolad la galay xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho hogaanka dhaqanka ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa yeeshay kulan ay uga arrinsanayeen xaaladda guud ee dalka iyo damaca dowladda xabashada ethoobiya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo khasaare dhaliyey oo ka kala dhacay gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo baay haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi iyo ciidamada dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen deegaanka xawaaley khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka soo gaaray dagaalka lagu qaaday ugu yaraan hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay dagaalka ka dhacay deegaanka xawaaley sidoo kale laba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ayaa ku dhaawacmay dagaalka dhanka shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaalla ku qaadeen fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ciidamada shisheeye ee ku sugan garoonka degmada baraawe iyo sidoo kale deegaanka buuracalow ee hoostagta isla magaalada baraawe ayaa la kulmay weerar hubaysan oo kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin deegaanka sabiid ee hoostaga degmada af gooye dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano banqiyaano ee magaalada baydhabo howlgallada bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xalay waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xero koowaad ee degmada diinsoor askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ku waramaya in faldilah oo ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk uu ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ciidamo hubaysan oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa shalay duhurkii xaafadda suuqa xoolaha ee waqooyiga muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray dalxa cabdicasiis kuna magaca dheeraa macalin aadan ehelada dalxa oo isku soo bax ka dhigay suuqa xoolaha ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada oo ka tirsanaa kuwa sirdoonka ay toogteen wiilkooda kadibna goobta isaga carareen ardayow ahay masaakiinow ahay jidka baabuur isaga watay nimankaasaa jidka u galay markay jidka u galeen mootay ku cardaysteen markay mootadii ku cardaysteen waa ku soo horgooyeen istaagay dheheen gaarigii markuu istaagadna shan xabadooday ku dhufteen shan xabadooday makalida uga dhufteen shan xabadoodoo waxay ahayd dhinaca looga soo dhuftay dhinac lala istaagay ha noolaanaana loo dilay ha noolaana loo dilay ha noolaana loo dilay midna dhinacaa looga dhufta waxaa la yidhi waxay ahayd tatan ha looga dhigo mid joojisa mana ahayn annagaa baabuurkii soo aragnay annagaa weliganna xabada arki jirnay xabad oo maxay ahayd barbar looga dhufta afganis loogu dhuftayay ahayd wiilkayga aniga cadaaladan u rabaa haddii xaq jiro xaqa ilaahay la oofinaayo xaqii siiyaan rabaa aniga waxaan ka bannaanbaxaynaa wiilkeenna oo xalay maahaane habeen hore lagu dilay
magaalada xaafadda suuqa xoolaha isaga oo gaari aabihiisa wado xero maslaxa lagu dilay wax oo dhibaataa oo geysta ma jirto waddada uu maraya aa laga leexsaday meel jiirahay gashteen nin taliyaa iyo ciidankiisaa dilaana la yidhi taliyihii wou yimid wuxuu yidhi anigaa ninkaan oo nagu baxay waxa ilaa iyo hadda oo jawaaba aan ka hayna male shala taleefanadiisa oo noo qoray ilaa iyo haddana fana nagama qabanaayo dharkay ka siibeen cunug yaroo toddobiy toban jir oo jaamacad baranaa dharkay ka siibeen laamiga geeskiisay dhigeen dhulkay ku jireen qof allaal qofta soo marta ma taqaaniin cunugaan shabaab waaye gaarigana ayagaa magaalada ku wareegaya haweenka dhan wiilasha xumaa hubqaylada maxaana la hordhiga oo awood u leeyihiin weligay baalasmaaaayaameeooyimaana la hoy wiilkayana soo kordon habaraa ku soo kordon ayeeyadiisana toddoba iyo toban go jir lix go asagoo jiraan iskoolgeey intaasaa dabada ka wada dabada ka wada dabada ka wada hadda uu igu barmoosay asagoo fasax ka soo baxay oo toddoba beri loo soo qoray ah ilaahay tuugadii ku raray markuu ugu raray dowlad maaha tuuga u ahaa wiilkay toddoba iyo toban sana soo koray toddoba iyo toban sana soo koray dhabankiisa ciidda ka tiraayay bergii aan lahay gacantaada uga baxdi maba kala jeel madaxweynaha alkiisa iyo haaga oo wataa iga dila wiilkaygii askarta ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ee dilka geystay ayaa la sheegay in ay u dhaqaaqeen dhanka waddada aadaa isgoyska fagax si kastaba askarta dowladda federaalka ayaa sii labalaabay dilalka ka dhanka ah dadka rayidka ah iyagoona isbuucyadii lasoo dhaafay sii xoojiyey dilalka bareerka ay u geysanayaan dadka shacabka ah si gaar ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho xukun dil ah oo lagu fuliyey shan nin oo jawaasiis ahaa ayaa ka dhacay fagaare ku yaala degmada salagle ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka waramaya maxamed ciise maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka haddana waxaan fulinaynaa xukunka allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa xukun lagu fuliyey shan qof oo ka tirsanaa basaasiin u shaqaynayey maraykanka iyo dowladda federaalka xukunkan oo ah xaduriddo oo lagu fuliyey shantan nin ayaa ka dhacay fagaaro ku yaala degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka kaas oo ay kasoo qayb galeen dad fara badan si ay u daawadaan xukunka lagu fulinayey jawaasiista raggan lagu soo eedeeyey falkan jaasuusnimada ah ayaa waxay kala ahaayeen axmed maxamed daahir oo basaas u ahaa maraykanka maxamed abuukar siyaad oo basaas u ahaa dowladda federaalka maxamed xasan cali oo loo yaqaano faan oo basaas u ahaa dowladda federaalka saalax sokorow xaaji xasan oo basaas u ahaa maraykanka yuusuf cabdulaahi xaaji aadan oo basaas u ahaa maraykanka basaasiintan waxaa lagu soo eedeeyey iyo xukunkooda qaadiga ayaa ka aqriyey fagaaraha lagu tooganayey ugu horeyn qaadiga ayaa soo gudbiyey waxaa lagu soo eedeeyey axmed maxamed daahir iyo maxamed abuukar siyaad ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad axmed maxamed daahir da-diisuna tahay afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed maxamed daahir wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanahay jawaasiista maraykanka shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkayga ah lagu magacaabo saabir waana ka qaatay waxaana ka qayb galay mar kulan la isku baraayay jawaasiista shabakadeenna waxaana shaqaalaysiiyey laba qof oo aan saabir ku xiray waxaan qaadanayay bil walba lacag markii laga reebo afar bilood waxaana la i qabtay anigoo sugayo in shaqo la ii diro waxaana la shaqaynayay muddo saddex sano ah axmed abuukar siyaad da-diisuna tahay labaatan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed abuukar siyaad wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista riddada shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista murtadiinta waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray in aan macluumaad uga soo gudbiyo xaafadeenna haddii al-shabaab ay soo galaan laba mar ayay soo galeen waana u gudbiyey waxaana la shaqaynayay muddo lix bilood ah waxaana ka qaadanayay lacag bil walba kadibna waxay igu qalqaaliyeen in aan ku biiro al-shabaab si aan dhexdooda ugu soo shaqeeyo weliba aan ku shaqayn doono shareexooyinka waana ka soo qaatay sidii ayaan ku soo aaday wilaayaadka aniga oo waxba qabanin ayaa la i fahmay sidaas ayaana la igu soo qabtay kadib qaadiga ayaa sidoo kale sheegay waxaa lagu soo eedeeyey maxamed xasan cali saalax sukorow xaaji xasan iyo yuusuf cabdulaahi xaaji aadan eedaysanaha saddexaad maxamed xasan cali oo loo yaqaano faan badane da-diisuna tahay lixdan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka murtadiinta ee ku sugan muqdisho intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed xasan cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waxaan ka mid ahay ciidanka riddada gaar ahaan guutada labaad qeybta labaatan iyo toddobaad waxaana la soo shaqeeyey shariif xasan sheekh iyo farmaajo intaba waxaa la i qabtay aniga oo ku sugan deegaanka ceelasha biyaha eedaysanaha afraad saalax sakorow xaaji xasan da-diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka qayb qaatay duqeyn ka dhacday jilib intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saalax sakorow xaaji xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana ku heshiinay inaan usoo gudbiyo xogta mujaahidiinta wixii aan heli karo kadibna wuxuu ii geeyey doctor ayuub isagana isla shaqadan ayaan isla qaadanay laba shaqo ayaan la qabtay kow waxaan xog ka gudbiyey meel ay ragga xisbada ka deganaayeen koontaroolka jilib ee waddada xamar waxaana dhignay shariixo aniga iyo xudayfa kadibna waxaa la duqeeyey saq dhexe raggii oo ka maqan goobta labo waxaan tusay xudayfa guri ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta in la duqeeyey iyo in kale ma ogi shaqadaas waxaan ku qaatay lacag konton dollar ah kadibna waa la i qabtay muddada aan la shaqaynayay waa sagaal bilood eedaysanaha shanaad yuusuf cabdulaahi xaaji aadan oo loo yaqaano ciro da-diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeyn ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane yuusuf cabdulaahi xaaji aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan iisoo bandhigay nin seedigay ah ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray xogta mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan inaan shareexo dhigo goobo ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow dhowr jeer ayaa waxaan u gudbiyey goobo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan shareexo dhigay laba goobood oo ay ka dhowaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta hal goob duqeyn ayaa ka dhacday midda kale iyadoo aan dhicin ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay waa shan bilood kadib qaadiga ayaa soo gudbiyey xukunka jawaasistan intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرار وبالله توفيق حدنا وحنفلنا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر xukuno kuwaan la mid ah oo lagu toogtay jawaasiis la shaqaynayay shisheeyaha ayaa dhowaan waxay ka dhaceen sidan oo kale qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya faahfaahino ayaa laga helayaa haweenay dil u geysatay ninkeeda oo ahaa askari ka tirsanaa dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya mubaarag cumar
waxaa si sotaraya dhacdooyinka layaabka leh ee ka dhacaya magaalada muqdisho waxaa mar kale haweeney ka mid ah dadka ku nool kaamka badbaado ee ku yaala degmada dharkinley ku dishay ninkeeda oo ka tirsan askarta dowladda federaalka ninka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed cismaan maxamed ayaana ka tirsanaa ciidanka booliis militaria waxa uuna askarigan ka mid ah askarta lagu soo tababaray dalka eritereya kuwaas oo maalgelintoodu ay leedahay imaaraadka sida aan wararka ku helnay haweeneyda dilka geysatay ayaa la sheegay in ninkeeda oo hurda qoorta xarga u gelisay kuna marjisay ilaa ay nafta ka baxdo aabbaha dhalay askariga la dilay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen shan saac iyadoo la maraayo aa isoo wacday gabar ra'abta asuu yahay walaashiiska yar dhashay hooyadiisana ma joogo meel oo xaafadda ka dheereen ay tacsiib u jirto maxameda xaaladda isfaham waayisina hayso orod waay anana waa imidi asoo dhulcadka jiifo oo buuma kalageeda uu jirto iyadana agga joogtaa uu imidi kahow niyow hortaa ninka garaafa a yareena ho- horta ku taalo nin ciidan loo raadsadi oo si fiican loo dili waayo horta lamada dhinac oo dhagaha oo dhegta hoosteeda ee diirka dhan waa ka dhacsan yahay garabka midig saaska fadaalika hilibkiisa banaanka yaalo ninka jihaad a yareena loola maray iida markii su-aali maxaan dhexmariya erisaaka idinkoo khuslaayaan ii tegi maxaa barnaamijoo jiro waa isdagaalinay tiri anaa iriyay tiri gurigaanya rabaa waa xiisi afar maalmood ayna wada jiraan halii hadda asqaw murankaasa naga dhex dhacay wax kaloo aan ku sameey malay tir gabadha waxay sheegtay ninkaan waa xanuunsanaa galaas b e keena siri galaaski b s c eh, xanu- waa- xanuunkaana waa ku dhacayay tir wixii hadiiday sheegtay suurtagalna maaha waxaas nin oo oo macnaha dhaawiciisa oo yar maaha ninka nin loola jihaadaas ogeen nin oo dhaawacaas hadda ku yaalo naag kaleeda qabati maaha labada dheg hoostooda iyo garabka midig diirka dhan waa ka dhacsan yahay kiisoo gaduudana banaanka yaal wallahi waa fahmi lahay taas ceeji waay ha xerig waay meelaha ay ka taliso dowladda federaalk ayaa waxaa kusoo badanaya dhacdooyinka noocan ah maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale habeenay ay dabqabadsiisay saygeeda oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ay waxyeelo xoogan ka soo gaartay dabka
waxaa xeebta jasiire ee magaalada muqdisho laga helay meydka wariya ka tirsanaa warbaahinta dowladda federaalka iyadoo sidoo kale xeebta berbere laga helay wiil kale oo halkaa ku dhintay wararkaas waxaa ka waramaya maxamed qaasim jibriil xasan faarax oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ayaa meydkiisa laga helay xeebta jasiira ee magaalada muqdisho kadib markii ay baddu soo tuftay sawirada meydka weriyaha ayaa lagu baahiyey baraha internetka dhanka kale wiil dhallinyaro ah ayaa laga helay meydkiisa xeebaha magaalada berbera ee waqooyi galbeed dalka soomaaliya wiilkan ayaa lagu magacaabi jiray sadiiq cabdulaahi oo ka yimid magaalada hargeysa ayaa waxaa ku kacay badda xilli ay halkaasi ay ku dabaalanayeen asiga iyo dhallinyaro kale taas oo keentay inuu halkaas ku geeriyoodo meydka wiilkan badda laga helay ayaa la geeyey cisbitaalka magaalada berbera waxaa marar badan badda ku dhintay dhallinyaro badan kuwaas oo meydadkooda laga helay xeebaha waddanka halka qaarkood lagu waayey dad yaqaana badda ayaa ka digaya in dabaal loo aado maadaama xilligan ay baddu tahay mid kacsan oo dabaylo xoogan ay ka socdaan kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku lahaayeen duleedka buulo burde ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya
kanaalka alkataib alakbaariya ayaa baahiyey weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalk ka sameysteen deegaanka beerayabaal ee duleedka magaalada bulabardi ee wilaayada islaamiga ee hiiraan filimka ayaa waxauu ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya ciidamadii ku sugnaa fariisinka beerayabaal iyagoo ay ka muuqata dhiiranaan
كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء
inta uu socda filimka waxaa lagu arkayaa mujaahidiinta u isticmaalaya qoriga arbijiga kaasoo ay la beegsanayaan ciidamadii ku sugnaa fadhiisinka qeybaha dhexe ee filimka waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya ciidamadii ku kala cararay hoodka iyo mid ka mid ah ciidamadii lagu weeraray beeraya baalloo dhaawac garaab ah islamarkaana neefsanaya iyo mid ka mid ah mujaahidiinta oo dhammaystiraya
في طريق الغرام
askarta mujaahidiinta ayaa la wareegaya fadhiisinka ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka wuxuuna kanaalka wararkii alkataib soo bandhigayaa meydadka askartii lagu laayay weerarka waxaana muuqata in dhammaantood ay rasaasta ka wada haleeshay qeybaha sare ee jirka فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أرضا نظر في وجوه القرود قد رضوا بي سقط وفعال اليهود وزعيم كفر ورئيس زحود ماعز وبقر تحتويها جنود قد بدأت السفر فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي kaamirada ayaa markaan u weecanaysa dhanka saldhigga iyadoo soo bandhigaysa halkii ay ku hooyanayeen ciidamada iyo qashinka dhex yeela xeradooda muuqaalka ayaa waxaa sidoo kale lagu arkayaa mujaahidiintoo dab qabadsiinaya qaadkii ay cunayeen ciidamada dowladda federaalka ee lagu helay fadhiisinka beera yabaal يا صحابي الكرام لست أرضى المطاع في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص ركام والجسم dhammaadka muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa qaniimadii ay mujaahidiinta ku soo furteen weerarka taasoo u badan sanad milatari
فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أرضى المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص ركام والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي
hadalhayn badan ayaa ka dhalatay waraysigii muuqaalka ahaa ee ay baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kaas oo lala yeeshay abwaanigeeye cali khaliif cabdifitaax faarax ayaa ka waramaya waa tahay oo waad mahadsan tahay een saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday waraysi maqal iyo muuqaal ah oo ay baahisay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan kaas oo laga qaaday abwaanageye cali khaliif islamarkaana lagu weydiiyey su-aalo muhiim ah in ka badan qiyaastii laba milyan oo ruux ayaa muddo ka yar afar iyo labaatan saac ku daawatay waraysiga waxaana waraysiga ka dhashay hadalhayn aada u badan inta badan dadka ayaa si weyn usoo dhoweeyey go-aanka uu qaatay abwaanageeye iyagoona tilmaamay in dhammaan macluumaadka uu soo gudbiyey waraysiga ay yihiin kuwo qiimo leh oo wax badan ka bedeli kara wacyiga bulshada dadka aragtiyada ka dhiibtay waraysiga waxaa ku jira qaar ka mid ah ardaydii abwaanka kuwaas oo sheegay inay ajiibi doonaan baaqiisa ayna soo haleeli doonaan halganka ka socda dalka haddaba waxaan soo gudbinayaa qaar ka mid a aragtiyadii laga dhiibtay waraysiga abwaannageye haddaan ku horeyno ardayda abwaanka madar cali oo ka mid ahaa ardaydiisa ayaa yidhi macalin waan kaa daba iman doonaa waxaana ka mid ahaa ardaydii insha allah sidoo kale midaysna ugu qoran tahay farxaan wuxuu yidhi nin walboo damiir yar iyo diini ku jirto shabaab buu ku dambayn allaahu akbar dhaha waa nasriga udubadiisiiye sidoo kale midaysna ugu qoran tahay xaaji ibraahim waxauu soo xariiqay maasha allah ninkii tashtay horumar wacan guul badan gaadh sidoo kale midaysna ugu qoran tahay dalmarcadde waxa uu soo qoray abwan allah kuu barakeeyo nin wax badan fahansan baa tahay qofka xiga oo isna magaciisa la yidhaahdo cabdirasaaq axmed waxa uu soo qoray libaax libaax dhalay nageeye cali khaliif waa ku garab taagnahay guul iyo gobonnimo ayuu yidhi cabdirasaaq axmed sidoo kale qofka xigo isna magaciisa la yidhaahdo cabdalla cabdi waxa uu soo qoray maasha allah hambalyo soo dhowo walaalkeena abwaannageye cali khaliif sidoo kale qofka xigo iyana gabar ah oo magaceeda la yidhaahdo nusaybe cigalle waxayna soo qortay sidoo kale qof haysna ugu qoran tahay cusmaan maxamed waxa uu isna soo qoray abwaanku waa halyay soomaali u soo baxay ilaahay ha ka dhigo kii xoreyn lahaa ayuu isna soo qoray cusmaan maxamed sidoo kale qofka xiga oo isna ugu qoran tahay mursal cabdi waxa uu soo xariiqay abwaannageye cali khaliif waxaan u arkaa waxa uu ka hadlay inay yihiin wax dhab ah oo jira qofka diidaana uu yahay qof aan damiir lahayn ayuu soo qoray mursal cabdi qofka xigo isna ugu qoran tahay jamanuur waxuu isna soo qoray abwaan allaha ku barakeeyo nin wax badan fahansan baa tahay sidoo kale wiil isna ugu qoran tahay muuse ismaaciil waxuu soo qoray gabayada aan ka arkay abwaannageye midna mid kama dhaco intuba xaqiiqo ayay ku salaysan yihiin haliyay fiiro dheerdhe ayuu kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa muuse ismaaciil sidoo kale wiil isna ugu qoran tahay cabdulaahi muxsin wuxuu isna soo qoray abwan hadallada aad ku hadlaysid nin raga wuu fahmi nacasna yeelkiisa waddankii soomaali lahayd maanta faro kuma jiro ayuu wiilkaasi isna soo qoray oo magaciisana la yidhaahdo cabdulaahi wiila isna ugu qoran tahay suleymaani cadhaa wuxuu isna soo qoray maasha allah waxaan dhihi karnaa maantay labeyntii iyo haldoorkii soomaaliyeed dhanka iyo al-shabaab ayay u bateen allaha kula garab galo abwaane halgankaaga ayuu isna soo qoray suleymaani sidoo kale gabar ayana ugu qoran tahay qadro xareed waxayna soo qortay maasha allah abwaanka allaha barakeeyo waa xaqiiq inta uu ka hadlayey qofkii aqli lena ogyahay ayay iyana soo qortay qadro xareed sidoo kale qofka xiga oo isna magaciisa la yidhaahdo cabshukuur qadar wuxuu isna soo qoray abwaannageye cali khaliif wakhti la sugayay ayuu soo hadlay runtii dhallinyarada ha kacdo oo ha u diyaargaroodo jihaad aan dhammaad lahayn oo lala galo amxaarada ayuu isna cabshukuur qadar isna soo qoray sidoo kale qofka xiga isna ugu qoran tahay maahir wuxuu isna soo qoray wallaahi abwaanka wuu aqli dheer yahay sidoo kale wiil isna ugu qoran tahay cabaasyare wuxuu isna soo qoray wuxuu sheegaya oo dhammi waa run oo soomaali cadow badan baa ruqaya mida isna ugu qoran tahay abucaatakad wuxuu isna soo qoray abwaanka wuxuu ka tegay dhaxal ballaaran tobanka hore ee gumaysidiidka soomaaliyeed ayaa lagu dari karaa ayuu isna soo qoray sidoo kale mid isna la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed wuxuu isna soo qoray waxaan leeyahay dhalinta wax fahma cadowga horarka aan iska xoreyno abwaankana waxaan leeyahay wax lagaa sugayay baad sameyday ee waad ku mahadsan tahay abwaane ayuu isna soo qoray cabdiraxmaan sidoo kale gabar iyana la yidhaahdo suweyde axmed iyana waxay soo qortay raggu nabad bay ku kala tageen dagaalna waa lama huraane waa laba hadal oo aad ii soo jiitay allaha xifdiyo weriye cabdifitaax filibiin iyo weriyaasha kale ee alfurqaan iyo al andalus sidoo kale abwaanka allaha noo xifdiyo hana sugo insha allah ayayna kusoo gabagabeeyday suweyda sidoo kale mida isna ugu qoran tahay huruuso cali wuxuu isna soo qoray nageye wax gar ah ayuu ka hadlay waan waayey wax aan ku mucaaradi karo hadalkiisa iyo sababta uu go-aanka u qaatay wuxuu igu dhaliyey feker iyo inaan aniga laftayda dib isugu laabto ayuu soo qoray haruuse kuwaasina waxay ahaayeen dadka qoraal ahaan usoo dhiibtay fekerkooda sidoo kale waxaa jira qaar iyana codad inoo soo duway waana kuwan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaal waa ku dhowahay haddaan u gudagalo su-aasha ah saad u aragtaan saad u aragtaa abaanageeye wareysigiisa iyo gabayadiisa maasha allah abaanageeye abaanageeye waan soo dhaweynayaa ilaahi subxaana watacaala cimrigiisa haraajiyo walaalaha mujaahidiintuna waxaan leeyahay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed fursad ayuu hadda haystaa abaanka ala soo dhaweeyo abaankan aqoontiisa looga faa-iideysto insha allah indhaha bulshada dadkii oo bulshada jahinayey oo jahinayey oo bulshada horkacayay inay yihiin abaaniinta kuwa kale walaaleena oo sida kale muqdisho iyo meelaha kale hargeysa i joogo eegana inay ku dayadaan ay dhabaha abaanka u qaada ay qaadaan insha allah abwaanka tusaale ayuu yahay tusaale ayuu u yahay abwaano badanaa soo socda macalimiin badanaa soo socda ardaydiisi inay kusoo feesha la rajeynaa insha allah ay ansaar noqdaan ay halganka qayb ka noqdaan insha allah loogu faa-iideysto aragtideedna waan soo dhaweynaya abwaanka allahu akbar allahu akbar mayla halankaasi muguf adaga gaadi insha allahu tacaala lankiba xaggan caddaada may taawiyaaneenile silay mugufan qaado insha allahu tacaala insha allahu tacaala may fadaydi gobay kontaga tiri insha allah doojid jida quraahin jusjusuwa dardaardoo langwiinga gaala dooja dhamaaday dawdha lifiidi muruga dilayd dalka doora liya doorramaada liya dayusa lee laaray dalka doorji ambiid oo naw muhammadan ku dambe ilaahayna mahandanay dalka dhammaanti oo ini rasaare sideedsi doojayna waajabo haano diintiyo gadadeeno diinaar iyo dehebka doorsidan dimuquraadiya dangelyaani dastuura dangelyaani lay guraan diinti diintilahandiji dolar dolar iyo dimuquraadi ka doorsideen hanasaan dan laha doogay hal deersiyoy dood ayaa ka dhalatay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah oo bastoolad la galay xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali
buuqiyo sawaxan ayaa ka dhashay baarlamaanka dowladda federaalka kaas oo sababay markii xildhibaan ka tirsan dowladda oo baskoolad la soo galay howlka baarlamaanka oo xilligaas ay ku jireen xildhibaano aada u tiro badan qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay inuu xildhibaanka falkaas uu sameeyey uu ku dhaqaaqay fal liid ku ah ammaanka iyo badqabka baarlamaanka sida ay hadalka u dhigeen xildhibaan ilyaas sheekh axmed ayaa hadal uu ka jeediyey villa hargeysa oo ku taala magaalada muqdisho ku sheegay in faraha kasii baxayo ammaanka baarlamaanka wuxuuna qayladhaan u diray dowladda federaalk inay wax ka qabato ammaanka baarlamaanka xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi war haddii meesha kalxawaaji lala soo galayo war meesha haddii manqasyo lala soo galayo war maanta haddii aynu caagado isla dhacayno maxaan sugaynaa qayladhaantan ayaa kusoo aadaysa iyadoo marar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro iskugu jira duqeyn iyo kuwa xoogugala ku qaaday baarlamaanka dowladda federaalka waxay tani muujinaysaa in aanay isku kalsoonayn xildhibaanada midba midka kale uu feejignaan dheeri ah uu ka qabo muuqaalo laga soo duubay marar badan ayaa muujinaya xildhibaanada oo sidii carruurtii isku dhex feeraya gudaha baarlamaanka iyadoona mid kasta uu ku foogan yahay qofka ilinka kasoo galaya oo uu moodayo dagaalyahan ka tirsan al-shabaab oo kusoo wajahan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hoggaanka dhaqanka ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kulan ee yeesheen kaga arrinsaday xaaladda guud ee dalka iyo damaca ee wadda dowladda xabashada ethoobiya waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder kulankan oo ahaa mid looga arrinsanayay xaaladda guud iyo damaca ethoobiya ee waddanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay ku dhowaad ilaa iyo labaatan hoggaan dhaqameed oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ujeedka laga lahaa kulanka ayaa ahaa sidii go-aan looga qaadan lahaa damaca ethoobiya ee ku aadan xeebaha soomaaliya kulanka ayaa waxaa furay waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah waxauna soo hadal qaaday siday ummadda soomaaliyeed u meedeysan tahay ugana soo horjeedo iibka badda soomaaliya waa kulanka wadatashiga golaha dhaqanka wilaayada jubba ee looga soo horjeedo damaca xabashida iyo qabsashada badaha soomaaliya waa cinwaanka mu'tamarka weeyaan waayihii dhoweyd baa barnaamijkaas markuu soo ifbaxay aad iyo aad bay uga dhiidhiyeen dhammaan ummadda muslimka ah ee bariga afrika ku nool gaar ahaan soomaaliya ayagoo aad iyo aad uga soo horjeystay qadiyadaas dal iyo dibadba si guud ayaa looga hadlay nadawaad ayaa laga qabtay isku soo baxyo ayaa hooshaas wilaayadu ay ka qabatay guddiyo waxaa la diray dadka wacyigelinaya oo u sheegaya qadiyadaas waxa weye inay ka kacaan ayna mowqifkooda caddeeyaan ummaddana waxaa la wada faray dhammaan istinfaar inay isku soo baxaan in la dagaalamo in la iska dhacsho cadowga horarka ah meel walba ayaa hooshaasi laga abaabulay waxaan insha allahu tacaala ummadda aan ku baraarujinayaan u sheegayaa alxamdu lilah ummadda khayr badan baa ku jira ummadda arrin midaysay ayaa ka soo yeeray cadowga ilaahay waxaana insha allahu tacaala aan rajaynaynaa in hamigooda iyo damacooda uu meesha ku burburo kulanka ayaa waxaa xaadir ku ahaa in badan oo ka mid ah nabadoonnada wilaayada waxayna jeediyeen hadalle ay ku sheegayaan siday ugu diyaarsan yihiin difaaca badda soomaaliya iyo dagaalka ay la galayaan xabashida soo hownguriyeysay badda saylaac annagoo ah odayaashii dhaqanka ee beelaha muslimiinta ee jubbooyinka inaan u diyaargarownay oo naftannada iyo maalkannaga iyo ehelkannaba u diyaarinay sidii dhulka muslimiinta ah loo difaaci lahaa dhulka muslimiinta loo difaaci lahaa diintooda loo difaaci lahaa waxaa halkan iskugu yimid inaan ka tashanno xabashana waxaan leenahay uma ogolaanayno inay qabsato taaka ka mid ah dhulkeenna maxaa yeelay waa dal islaam ay leeyihiin dad muslimiin ay soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed naf iyo maal waxay haasheen way ku bixinaysaa annaga waddanka soomaaliya diyaar uma aanan nihin inana qayb ka mid eh mujrimiinta etoobiya inay qaadata meelaan diyaar ugu nahay ma aha waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga dareemayaa sida carada leh ee looga falcelinayo heshiiskii uu muuse bixi ku iibiyey labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebta saylaac ethoobiya ayaana iminka u diyaargaroobaysay hirgelinta heshiiska warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa